runtii waa nasiib daro in shacabka soomaaliyeed meeshuu doonaba ha jooge ay ka kori waayaan maskaxda qabiil qabiilka iyo beelbeesha iyo oo aan wax raada ku lahayn in noloshoodu fiicnaato waxaa la joogaa wakti adduunku ay laba waliba u wada nool yihiin laba waliba meel wada degeniba ay ay noloshoodu isku xidhan tahay ama adduunka oo dhanba la dhaho hadda noloshiisa waa isku xidhan tahay labada qof ee meel isla degan labada qof ee isku nolosha ah ayaa ayaa nolosha wadaaga ma jiro wax qabiilku wada leeyahay waxaa la yidhi dhulbay ku dagaalameen dhul qabiilku wada leeyahay ma jiro waa la dhihi karaa laba qof baa dhul ku dagaalamay wax adduunku maqli karo aqbali karo wey waan la xidhiidhnay waxaan la xidhiidhnay salaadiin waxaan la xidhiidhnay waxgarad waxaan la xidhiidhnay saraakiil dabcan dowladda oo somalilan oo meesha jooga oo aanu ka codsanay in maaragtay dadaal fiicanna wuu socdaay dagaalka hadda waa la joojiyey laakiin sideedaba dhaqankan in qabiil qabiil loo dagaalamo waad ogtihiinoo somalilan meelihii ugu deganaa ayaaba ahayda koonfurtana aad bay uga dhacaan waana dhaqan runtii soomaalidu aanay sina horumar ku gaari karin sina nolol fiican ku gaari karin marka waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya agagaarka ceelaf weyn gobolka sanaag inay si shuruud la-aana u joojiyaan xabadda waxaan u tacsiyadaynayaa ilaa hadda inta la ogyahay sagaalkii qof ee ku dhimatay allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha daaweeyo